أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعماال عيد مبارك وجهادكم مبارك ما أنت ومالين جمعة وأنا تبنك بشة ذو الحجة سندكون أفر بقول أفرتني اللي حجري guud ahaan bulshada muslimka waxay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidul adxaa maalinteeda koowaad hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jeediyey kelimad ku aadan munaasabadda ciidul adxaa almubaarak iyadoona kelimadan u jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere xafidahullah haddaba warbixintaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeena suheyb cabdulaahi sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jeediyey bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada shabaabulmujaahidiin kaasoo ummadda muslimka ah loogu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxa almubaarak oo ka mid ah nicmooyinka allaah uu ku galladay addoommadiisa mu'miniinta ah ugu horrayn hoggaanka mujaahidiinta ayaa tahaniyadda ciidda la wadaagay ummadda muslimka ah ee ku kala nool daafaha caalamka waxaan guud ahaan muslimiinta meel waliba oo ay joogaan ugu tahniyadaynaynaa maalinta weyn ee ciidul adxa almubaarak oo ka mid ah ciidaha waaweyn ee muslimiinta iyo maalmaha ugu khayrka badan ayaamaha allah subxaanahu wa tacaala rasuulku salawaatuullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi inna acdama alayaami cinda allahi tabaaraka wa tacaala yowmu nnaxri huma yowmi alqarn rawaahu axmed wa abu daawuud hoggaanka sare ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka hadlay xaaladda ay ku sugan tahay ummadda muslimka ah marxaladdan si gaaraha shacabka reer khaza oo wajahaya xasuuq bahalnimo kii ugu xoogganaa ee dhaca taariikhda casrigan farxadduna aysan dhammaystirmaynin maadaama uu gubanayo qayb ka mid ah jasadka ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inkastoo munaasabadani tahay cibaado uu allah subxaanahu wa tacaala nagu addoonsaday loona baahan yahay inay farxaddu ka soo burqato laabteenna maxabbe iyo kalgacalna isugu muujinno haddana waxay ku soo beegmaysaa xilli weli qayb ka mid ah jidhkeenna uu ku gubanayo kasa halkaas oo walaalaheenna muslimiinta loogu geysanayo xasuuq aanay hore u soo marinin taariikhda basharka qarnigan wax ku dhow laba sano oo xidhiir ah ayuu socdaa gumaadka ay yuhuuddu ku hayso walaalaheenna muslimiinta ah ee ku dhaqan kasa inta la og yahay cadadka dhimashada ayaa gaaray in ka badan konton iyo shan kun oo ruux intaas kadib sheekha ayaa soo hadal qaaday xaaladda soomaaliya iyo marxaladda dalka uu ku sugan yahay wuxuuna ugu horeyn tahaniyad gaar ah uu u diray halayeyada tawxiidka iyo fursaanta shareecada ee hortaagan cadowga isku bahaystay dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka hoggaanka sare ayaana ciidanka mujaahidiinta ku bogaadiyey guulihii allah fadligii ay ka soo hooyeen howlgalladii dhacay sannadkan waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa furashooyinka iyo futuuxaadka waaweyn ee uu allah subxaana wa tacaala ku manaystay sannadkan ee ay ka soo hooyeen wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan allah ha ka aqbalo shuhaadadiinna dhaawacyadiinnana allah subxaana wa tacaala ha bogsiiyo ribaadka iyo jihaadkana allah subxaana wa tacaala ha idinka ajirsiiyo rasuulkeenna salawaatuullahi wasalaamu calayh ayaa wuxuu yidhi isagoo boorinaya ribaadka jidka ilaahay lagu ribaado ribaadu yowmi fii sabiili illaahi khayrun min addunya wamaa calayha wa mawdicu sawdi axadikum min aljannati khayrun min addunya wamaa calayha waalrawxatu yaruuxaha alcabdu fii sabiili illaah aw alqadwatu khayrun min addunya wamaa calayha rawaahu albukhaariyu waxaad jihaad kula jirtaan waa kiristaan iyo yuhuud isu soo bahaysay oo hubka tababarka dhaqaalaha iyo sahada laydinkula dagaalamayo ayaga ayaa bixiya isagoo sii hadlayey ayuu sheekh cali dheere soo hadal qaaday xaaladda quusta ah ay ku sugan tahay kooxda riddada soomaaliya iyo sida maanta ay uga gacan taagteen cadowga saliibiga ah ee soo tabantaabinayay dhammaan dadaaladii ashahaadala diriirnimo ee uu cadowgu wadana uu ku soo idlaaday fashil haddii aan milicsanno xaaladda soomaaliya iyo waaqica amni iyo midka siyaasadeed ee maanta dalku marayo allah fadligiis waa ciidani ku soo aadaysaa iyadoo uu allah subxaana wa tacaala jebiyey isbahaysigii iyo gaashaanbuurtii ku soo duushay dalkan ee hadafkoodu ahaa ciribtirka iyo burburinta ku dhaqanka shareecada allah saribiyiinta maraykanka reer yurub dowladaha afrika iyo waxa loogu yeero hay-adaha caalamiga ah ayaa maanta gaaray heer ay ka quustaan waxa ay ku sheegi jireen ololaha dowlad dhiska soomaaliya oo ay ula jeedaan dhismaha dowladda waa dhilif u ah oo danahooda u fulisa inay ka dhisaan soomaaliya waxay harjadaan oo hadba dhinac u cararaan waxay maanta siddeed iyo toban sano kadib xaajadu taagan tahay in maraykanka iyo reer yurub isku khilaafeen maalgelinta duulaanka soomaaliya in lagu kala dhaqaaqay kulamadii iyo shirarkii yabooha loogu uraadinayay duulaankan in dhaqaalaha howlgalka cusub uu weli ku jiro xaalad hubanti la'aana in ciidamada afrikaanta ah aysan muddo sannad ka badan helin mushaarkii iyo lojistikadii ku baxday iyo in qolo waliba isku dayayso inay iska weeciso ceebta uu wajahayo duulaanka sariibiga ah ee ay ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah jilibka u aasatay sidii loo fashilin lahaa marka laga yimaado qadaraasyada uu khayraadka dalka iyo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed ugu gacan gelinayo cadowga wuxuu murtadkan sidoo kale saddexdii sano ee lasoo dhaafay ku kacay dhulboob iyo lunsashada malaayiin lacag ah oo uu ka dhacay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed sooma marinin tuug toddobaatan jir ah oo da iyo damiir midna aysan xakamayn karinin wuxuu boobay hanti guud iyo mid gaar ah wixii dalku lahaa heer uu gaaray inuu iibsado qubuurihii caamka ahaa oo meydadkii laga soo qufay weliba dadka meydkooda la baxaya lagu xiray inay lacaga bixiyaan si ay meydkooda qabri kale ugu xabaashaan ugu dambayntii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baaq guud u diray qaybaha kala duwan ee shacabka soomaaliyeed iyadoo loogu baaqay in kaalin weyn ay ka qaataan jihaadka waddada allah si dhulka loogu hirgeliyo xukunka alle la isagana xureeyo cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ee isku bahaystay la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta culimmada nuqabada qabaa'ilka waxgaradka iyo aqoon-yahanka ummadda soomaaliyeed waxaannu ugu baaqaynaa inay si camali ah uga qayb qaataan halganka ummaddan ugu jirto xoraynta dhulalka muslimiinta iyo soo celinta khilaafada islaamka qof walba oo muslim ah waxaa waajib ku ah inuu halgankaas kaalintiisa ka qaato cidna uusan ku halaynin difaaca diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa sidoo kale walaayaadka islaamiga ayaa maanta si weyn looga wada ciidaya munaasabadda ciidul adxa almubaarak aynu ka bilowna dhanka walaayada islaamiga ee jumada dhexeeya sida maanta salaada ciida loogu dukaday loogana dabaaldegayo munaasabadda ciidul adxa iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa maalinkii koowaad ee munaasabadda ciidul adxa si weyn looga dabaaldegay kumanaan muslimiin ah ayaana musallayaasha kala duwan ku oogay labada rakaca ee salaada ciidda degmada jilib ee xarunta wilaayada jubbada dhexe boqolaal muslimiin ah ayaa isugu yimid fagaraha ashahiid biidnillaah macalin aadan xaashi cayrow jidadka iyo isgoosyada magaalada ayaana si weyn loo qurxiyey waxaana lagu xardhay raayaadka tawxiidka iyo boorar ka tarjumaya munaasabadda la jooga ee ciidul adxa dadku waxay ahaayeen kuwo aad u faraxsan oo wujuuhdooda laga dheehan kara farxadda ciidda iyagoona isku marxabeynayey oo isugu hambalyeynayey munaasabaddan dahabiga ah duqay iyo da'yar intuba looma kala harin fagaaraha macalim aadan xaashi cayrow ikhtilaadka ragga iyo dumarku waa mid si aad ah ay wilaayadu u kala ilaalisay iyadoo taasi ay u taagneyd hay-adda fulinta wanaagga iyo reebidda xumaanta kadib dukashadii labada rakaca iyo in idaacadda islaamiga al andalus mikrofanka la dhex qaaday qaybaha kala duwan ee bulshada bismillaah alxamdulilah ciiddan waxay ugu duwan tahay waa ciid markaasi deganaansho iyo wanaag ka muuqdo iyadoo markaasi makaamkii anaha lagu ciidaysanayey ama ciidda loogu talaga masalka loogu talagalay si nidaam oo heer sare ah loo habeeyey juhdi badan lagu bixiyey alxamdulilaah alxamdulilah awala mara alxamdulilaah waxaan ku ciidaynaa jilib jawgeena ma la cabiri karo aad iyo aadan walaayada islaamiga jilib ugu faraxsannahay farxaddeennana ma la koobi karo qiyaasna ma lahaan jawi gaarahay khaasatan noo sii leedahay bikoos waxaan nahay aytaam baan wadanaa aytaamteenna sida loo soo dhoweeyey sida loo ciitiyey iyo sida loo qaabilay aan qiyaastalaan jawigeenna ma la qiyaasi karaayo wallaahi aniga kulley si gaara dareenka ay taamta ay ay taabanayo oo markan jawgii koowaad ii ah iyo ciid wanaagsan oo kuleena bahda andalus uma xabsaalay dhahaa waxaa ku ciidayaa degmada jilib si wanaagsan baa looga ciidaya alxamdulilaah wallaahi wax badan ayay uga dugantaa li'anna maxaa yeeley dadka dhan way u soo ciid tageen waddamo kale ayaa looga imaaday musallihii dhan dadka wuu qaadi waayey baabuurta waxaan ku dhaha waddooyinku way qaadi la'yihiin si aan caadi ahayna ciidan looga ciiday ee musallaha aada xaashiciirow waa ku dhowaa walaal jazaaka allah khayran wallaahi ciidan waxaa waaye farxad aad u weyn wax badan oon iidii horaan la arkana ciidan lagu arkay fagaaraha iyo magaaladaba waxaan halkan ka salaamayaa ugu horrayn dadka muslimiinta ahaa meel walba ay joogaan gaar ahaan waxaan ka salaamayaa halkan halyeeyada mujaahidiinta ee furmaha ku jira waxaan kaloo halkan aan fariin murugle aan ugu dirayaa dadka muslimiinta ee heer falastiin weliba gaar ahaan heer khaza annaga farxadaan ku iidnay ayagana waxaa weeyaan waddooyinkay yaalyaallaan waxaa weeyaan meel walba lagu duqaynahayaa waxaan ayagana gaarsiinaynaa dhiiggeenna iyo dheeggeenna waa isku mid waa idiin damqanaynaa waan idiin murgaynaa waan idinka fikiraynaa goordhown insha allah waa idiin soo gaarinaa assalamu calaykum raxmatullahi barakaatu magacayga waa ilkacse say dadku i yaqaaneen meeshaan ku ciidayana waxa weeyaan magaalada jilib gaar ahaan maydaanka shaqa aadan xaashi cayrow waxaan ciidaynaa ciid al adxiya alxamdulilah si fiican baan ula tukannay oo farxad badan midda kale jawigu maanta wuxuu ahaa jawi roobaad oo deggan oo xagaayo qabow oo ilaahay subxaana wa tacaala dadka ku qaboojinaya uu keenay midda kale fariintaan diraya ee ugu dambaysa waa afirre yar oo gaaban ayaan dadka muslimiinta inaan mataqaanaa iidan la mushaarakeeyaan rabaa waxayna u dhacaysaa sida tan gaada gabay murtida gaanan iyo gobo'da suugaanta gowdhgowdhi maaye haddaan soo gudbinayaaye iga gura midaan soo godlaan idin garwaaqsiine gabagabo dagaal laysku galay gubatadoo qiiqday haddii ay etoobiya gashoy maanta gubanayso oo gobolladeedii dhammaan gulufku saameeyey alla uma gargaaro oo wanaag kama guddoomaane gaalnimaday khalqiga dheer yihiin waa mid gudaweyne guriba ay ilaahow ka yeelgebi axmaaroo dhan gocorkiiyo midka u helan ee gacalka moodaaya garaadlaawaha aan aqliga goobaba loo siinin gunnimaduu dadkeennii la rabo kama gadoodaane gurguurtiya hadduu biixigaday geyiga ciiddeenna oo ganacsigeennii laxidhay gamas ma qaaddaane halkeed geli rabtaan ceebtii baad gurada saarteene codkaydan ku soo maqan waa sheekh cali darwiish waaliga jubbada dhexe oo kelimad munaasabadda hambalyada ciidda ah ka jeediyey musallaha macallim aadan xaashi cayrow لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تقبل الله منا ومنكم سالح الأعمال كل عام وأنتم بخير ولا ليال الله يا مهدس قال سبحانه وتعالى الله إن سوق أرسيي مالك وين وأيامها إلهي كمده ويوم نحر أما يوم عيد الأضحى الله إن سوى فجيي أيان مهد علينا ina acdama alayaami cinda allaahi yowmu naxri ayuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintaa khayrka badan ayaan idinkugu hambalyeynayaa insha allahu tacaala ciidda ilaahay subxaana wa tacaala salaadii iyo cibaadaadkii iyo udxiyada aan insha allah u dareeri doonno allah inaga wada aqbala sheekh aadan sunne oo ka mid ah culammada soomaaliyeed kuna soo dukaday musallaha ayaa halkaas waxa uu ka jeediyey tix gabay ah oo ku saabsan jihaadka taariikhda soo jirta iyo hijrada lagu jalbeebnaaye jidkaan ku joogno nasrigu jeer dambuu imane jidka aan ku joogno nasrigu jeer dambuu imane jixinjix looma gelin falastiin jahoraddeediiye allahayow jiil xaqu dirirabaa jeerkan soo kacaye jihaad jilibka loo dhigay kula jirmaadeene jabi allahayow yahuuddani jariimo weeyaane danka ay jiraan baa carab jaanis loo helaye janigaa la marin lahaa haddii jaaha loo dhiga e xaqu waa sidii jawharta iyo jidhka waa beriye jiljilada haddii lagaa xidhiyo shiraxa guugti jiljilada haddii lagaa xidhiyo shiraxa jiinkiisa jugjug kuma joogsadiyo ablay lagugu jeebaay gantaal jalalabliyo daroonna lagu jeeraarshay tijaaraddii aakhiriyo jannada waa jiirta loo mara eh waa dhiig shalalaxle iyo halyay jeegada u yaalle waa dhiig shalalaxleh iyo halyay jeegada u yaalle jiilal baa waday tan iyo nebigii jaaha ku lahaaye jiilal baa waday tan iyo nebigii jaaha ku lahaaye jannatulfardowsaa shuhadada lagu jaseeyaaye jeefaaf caruus iyo xuurilxiin jamashadeediiye jamhuurkii tegey inshaa allah jaasadii hele haddii aan u weecanno dhanka kale degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxay ka mid tahay degmooyinka maanta sida aadka ah looga dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa maalinkeeda koowaad dadweynaha ku dhaqan magaaladaas ayaana saakay u dareeray musallaha cusub ee uu dhowaan xarigga ka jaray maamulka islaamiga ah ee degmada kaasoo loogu magacdaray ashahiid biidnillaah sheekh maxamed dulyadayn waxaana lagu xardhay raayaadka rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo sidoo kale boorar ay ku hardhan yihiin haldhigyo ku habboon munaasabadda ciidda raggu waxay musallaha ka gelayeen albaab u gaar ah halka haweenka iyaguna ay lahaayeen albaab kale oo loogu talagalay carruur iyo ciroolana waxay maanta reer bu'aale si qurux badan ugu ciideen musallaha sheekh maxamed dulyadayn kadib dukashadii labada rakaca ee salaadda ayaan mikrofanka andalus la dhex qaadnay dadweynaha waxayna ka sinaayeen ka dhawaajintoodii ahayd in ciidan ay ka duwanayd ciidihii kale maadaama maamulka islaamiga ah uu sameeyey musalle cusub waxaan joognaa maanta musallihii oo dadka ay isugu soo baxeen musalle qurux badan oona loo sameeyey ayaa maanta ciiddii aan ku dukanayna haddii alla idmo ciidol axabxaa ciiddan waa ciid maasha allah bannaan fiican oo nadiifaan imaanay ilaahay baa ku mahadsan waxaan joognaa garoonka cusbaa degmada bu'aale gobolka jubbada dhexe garoonkaasoo loogu magac daray ashahiid sheekh durradeen aad loo qurxiyey aad u ballaaran dad fara badan baa ka soo qayb galay waa garoon aad u qurux badan oo ballaaran aad loo qurxiyey ummad badan baa isugu timid baanu saaka ku tukannay waa markii warshe oo lagu tukaday ahayd waxay soo jiiday shaqaa'irka meesha ka jiray iyo qaabka iyo sida loo maamulayey sida loo agaasimay hal jidaa laga gelayey ragga iyo dumarku midba jid buu lahaa nidaam ka bedela nidaamyadii hore oo aad loogu farxay oo yani shacaa'irta ugu wanaagsanayd baa saaka meesha ka jirtay waxaan joogaa maxaafadata bu'aale aad iyo aad baan u ciidnay ilaahay subxaana wa tacaala nabad buu ciiddi noogu dhammeeyey ciidul adxaa waxaan sanadka noogu soo aaday iyadoo aan samaysannay musallo cusub oo aad u qurux badan oo la yidhaahdo musallaha dulyadayn la yidhaahdo maanta ummaddu waa iskugu tagtay aad iyo aad baa ay u deeqday waana ciiddii oon dhihi karo waa ciiddii ugu qurux badnayd ee na soo marta oo tii hore waxaa lagu tukan jiray meel magaalada dhexdeeda oo waddae tan magaalada laga bixiyey dadka meesha si fiican ay u anfacday jardiinooyin fiican leh saddex ridoodoo wanaagsan loo sameeyey muddo dheer oo aan u malayn afar iyo toban beri abaa laga shaqaynhayey markaa saaka salaaddii ciiddaas ciiddan ciid lamida nama soo marin quruxda magaalada raayooyinka raayooyin aad u fara badan oo aan u malaynba inayba dhowr boqol ay dhan yihiin yaa magaalada laga soo bilaabo musallaha ilaa magaalada buundada intaasaa la taxay labada dhanba guri kasta oo bu'aale oo ganacsi oo ku yaalan hortiisa waa la sudhay way ka taagan tahay iyada oo madow iyo caddaan leh maalin ciida oo ka qurux badan tahay bu'aale nama soo marin insha allah waxaana rajaynayaa dadka muslimiinta anoo ka faa'iidaysanhaya ee caalamka inuu ilaahay ciidan ciiddeeda kale uun nabad ku gaadhsiiyo annaga oo rajaynayna futuuxaad badan inuu ilaahay subxaana wa tacaala na siiyo waxaa kaloona mahadcelinayaa bahda andalus oo iyagana aad iyo aad aan oogu mahadcelinhayaa iyo dadka muslimiinta ee kaleba soo dhowaad wabilaahi towfiiq ciidan maasha allah maasha allah maasha allah ilaahay baa mahad iska leh ciidan waa ciid aan dhihi karo waa ciid cusub oon welina soo marin ciidanoo kale waxay kaga duwan tahay ciidihii kale waxay soo jiitay horta sida loo dhisay masallaha lagu tukanayo oo si qurux badan loo dhisay raayadii lagu wareejiyey raayadii oo ka kala bedelan ah irdo wanaagsan oo la kala qurxiyey iyo dadkioo si nidaamsan loo kala wajahayo insha allahu tacaala waxaan dhihi karaa magaalada horumar dheeri ah oon weligeed aan bu'aala insa soo marin ayaa meeshan ka muuqda alxamdulilah maasha allah maasha allah in badan in badan magaalada wanaageeda iyo bilaceeda waxaa waay tii iidaha horaata tanaa ka fiican alxamdulilah waxay ugu fiican tahay bulshada maantaa badan magaalada waxaa waaye waa isheeda oo maaragtay wanaageeda hadduu fiican yahay marka maasha allah in badan in badan in badan waxaa waaye waa si fiicanaa loogu iiday sudees cabdulaahi baale degmada buwaale farxad garoon cusub ayaa la sameeyey waa fiican tahay maasha allah mujaahidiinta ayaan ducoonayaa maanta waxaan ku fiidnay si farax iyo raaraynla wax tanoo kaleba nama soo marin maanta iyadoo masalaha aan ku tukannay ee cusub ilaahayna ha noogu sii wado amni iyo istiqaaro iyo wanaag iyo diin annagoo haysanno ayaan waxaan ku iidnay masallahaasa aan ku iidnay cusub sidaasoo kale waxaa maanta si weyn looga ciiday degmooyinka saakow iyo salagle halkaas oo ay maalintii koowaad ee munaasabadda ciidda u dabaaldegeen bulshooyinka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalooyinkaas sidoo kalena boqolaal degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa si weyn loogu ciiday munaasabadda ciidul adxaa sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri jasaaka allahu khayran walaalka ilyaas iminkaan aan eegna dhanka iyo walaasamiga ee baay iyo walaalkeen bashiir muxudiin awaeman iyo sida maanta munaasabadda ciidul adxaa looga dabaaldegaya degmooyinka iyo deegaanada walaasamiga ee baay buulafulay waa xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay maalmihii u dambeeyey waxaa ka socday diyaargarow aan hore loo arag oo lagu soo dhoweynayo munaasabadda ciidan ciidul adxa waxaa la camiray dhammaan goobaha ganacsiga waxaa la qurxiyey magaalada iyadoo sidoo kale maamulka wilaayadan uu qurxin iyo dayactir ku sameeyey musallaha yarmuuq ee ku yaalla dhanka waqooyi ee buulafulay kaasoo loogu talagalay in lagu tukado labada ragcadood ee salaada ciidda misena lagu soo bandhigo fantasyaha iyo dabaaldega munaasabadda ciidda saddexdii habeen ee lasoo dhaafay waxaan ku arkay magaaladan mashhad ka tarajumaya faa'iidada ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa loo diyaargaroobayey oo la weynaynayey nimcooyinka uu allaah ku galaday addoommadiisa kuwaas oo ay ka mid yihiin ciidaha muslimiinta magaalada waxaa ku soo qulqulayey dad fara badan oo ka soo ciidaystay magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo degmada buurakaba waxay dadku samaynayeen soo dhoweyn aan horey looga baran maadaama ay gacmaa is haystaan maamulka wilaayada iyo bulshadiisa looma kala harin rag iyo dumar yar iyo weyn gaadiidka noocyadooda waxaana soo dhoweynta qayb ka ahaa salaadiinta qabaa'ilka dega wilaayada baay maanta oo ahayd maalinta koowaad ee munaasabadda ciiduladxa waxaa saaka labada ragcadood ee salaadda lagu tukaday musallaha yarmuug halkaasoo ay soo buuxdhaafiyeen kumanaan ka mid a muslimiinta
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
salaadda kadib waxaa goobta laga akhriyey khudbad ku bixiysa luqadda carabiga الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد أيها المسلمون إنكم في يوم عظيم من أيام الله بل هو أعظم أيام الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر وأفضل العمل عند الله فيه إهراق الدم فأهرقوا دماء الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل فما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم كما روي عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا والأضحية سنة يستحب أن يذبحها المضحي بنفسه أو يشهدها وقتها الآن بعد أن أدينا صلاة العيد حتى انقضاء أيام تشريقه mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ugu tahaniyaday guud ahaan muslimiinta munaasabadda ciidul adxal mubaarak maanta waa maalin ciida ciidul adxa almubaarak waa maalinta dadka muslimiinta meel weyn ugu fadhida marka bacda xamdillaahi tacaala anigoo ku hadlaya magaca wilaayada islaamiga ee baay mas-uuliyiintooda iyo shacabkooda dhammaan iyo qaybahooda kala duwan waxaan tahniyad iyo hambalyo halkaan ugu dirayaa insha allahu tacaala dhammaan muslimiinta caalamka oo dhan meel walba ay joogaan gaar ahaan waxaan tahniyad u dirayaa mujaahidiinta guud ahaan ee la xisaabtamaysa saliibiyiinta ee gaalada oo dhan la xisaabtamaya ugu horeeyo amiirkeenna abuu cubayda axmed ibni cumar oo ah amiirka mujaahidiinta bariga africa iyo inta acwaantiisa ah ama kaalmeeyaashiisa ee la jira wasaaradiisa ah iyo dhammaan qaybahooda kala duwan mujaahidiinta sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga kana mid ahaa culimmadii saaka ka hadashay musallaha yarmuug ee degmada buulafulay ayaa soo bandhigay fatuuxaadka maalmihii lasoo dhaafay ka soo bilaamayey qaar ka mid wilaayaadka islaamiga ciidumaynindheera oo ilaahay subxaanahu wa tacaalana siiyey farxaddii iyo wanaag oo dheeraadninga ilaahayna siiya ma ahaas fatxiga iyo nasriga ilaahay ilaahayna iga nadayside allaahu akbar may xasuusadee xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintii khaybar la furdaay nabiga maarey sala allahu calayhi wasalam ma ogii waari ana may bifatxi khaybar iyo kafarahee am biquduumi jacfar wa asxaabihi iyo kafarahee lamadatii kafaraho ma ogyeelay nabiga sala allahu calayhi wasalam marka geegeni yowmu nahri iyo farhaddan inuu kafar ahaana iyo futuuxaadkan oo isdaba jooga ee mutawaaliyaadka oo mutataabicaadka israac ee magaalada magaalada la furdahay iyo kafar ahaana tii uu kafar ahaana kaas waaysan anta ka dagaan sada weelan higa ka dhiyaan higa ka dhiyaan dhulka iyo dhan hamlada ka qaadi ka qaadeen mujaahidiinta intii la wareegeen wasiyaadana ka darsadeen dhulkii la kala wareegay akhadnaaha wasiyaada dalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa marka maylana muslimiinta meelba roogdaan cizi iyo sharafka noolada islaamnimada iyo halkaan iyo sharaftaan iyo adduuniya aakhira islaamnimada ka jirta walaalayaal suldaan aadan isxaaq oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee baay saakan kusoo tukaday musallaha yarmuug ayaa dhankiisa ka hadlay farxadda munaasabada ciiduladxaa bolofulay eedi eed badalanki iidi musalladii meedhi salaadaha tilkudiyaha tirowna muslimiintan eed eed balan faraxsanyi amnijo istiqraarjo geek walla sheego korma ee mandarka waxyaabo kale oo aan hay eed eed aan amniga dhinideen eed balan ka faraxsanyi jazaakum allahu khayran man lana mujaahidiinta may baan ka baaqanay meel kasta iyo roogan ee kuwa furanta ka jara lankii dhawaan dhaawac ilaahay busay muslimiinta he meelo kale roogan oo mujaahidiinta may ba geek jeerada fadna in aan hay yaan musallaga ninkii aadan may kaan waxaan maleeyay inaan jazaakum allahu khayran jihdiga ka biyayaan raayada hoosteeda ka noolna dhiigshayona cid la daashay rafta ka roona may baan ka ducaayana ha ilaahay miisaan aakhiran ka kaw idan kullu khayr lana ee dhamaan walaalaha Falastiin yoona may ba farxadan in la qiibsadan eed baan rajayaan ilaahay may baan ku toganayaan olaaska in inuu ku qaado farxad eed in bilaarna fulay geeka ee degmada football fulay geeka dhiri ee walaalaha islaamiga bay ee eed eed balanki iidi
mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus ayaan la dhex qaadnay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaaladan si ay uga hadlaan dareenkooda ku aadan iyo isbeddelka magaaladan ee ciidul adxaa waxaan ku ciiday musallaha weyn ee buulfulay aan ku ciiday yarmuug maasha allah waa un farxad iyo dadkii o dhan waa ud ujeedaa maanta khalqi intaan la-eg weligayga maan arkin aad baa laisku soo baxay maasha allah alxamdulilah musallaha iyo qaabka loo diyaariyey ka waran musallaha waxaa loo diyaariyay si aan la arkin weligeedii maasha allah wax baa lagu soo hardhay calamaa lagu soo wareejiyey waa la soo wareejiyey insha allah waa la qurxiyey waa la habeeyey si fiican baa loo qurxiyey maasha allah dadka khalqiga meesha isugu yimid iyo shucuurkaaga markaa aragtay ka war dareenkaaga wallaahi maasha allah maasha allah ilma waxaan arkay maasha allah si fiican loo soo qurxiyey oo qaarna waxaan arkay tuuto loo soo geliyey oo qurxi wataan oo aad ya maasha allah oo aad khiirad noo geliyey maasha allah aad baan ugu faraxsannahay dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa ah kuwa ciidaha ku qaabila amni iyo kala dambeyn waxaana ka dhaca dabaaldegyo lagu weynaynayo maalmahan sharafta badan iyadoona loo ballansan yahay galabta iyo fagaaraha yarmuug haddaba aan eegno nashaadaadka uu ciidan u diyaariyey guddiga agaasinka wilaayada islaamiga ee baay bismillahi raxmaan raxiim aweyman aad umahadsan tahay galabta insha allahu tacaala guddiga diyaarinta agaasinka ee nashaataadka facaaliyaadka ciid ladaxal mubaarak aad buu u diyaarsan yahay filaati bay aad iyo aadaan u faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay runtii musallaha maanta dadka kasoo qayb galay ee muslimiinta ahaa rag iyo dumar iyo caruur intaba waayeli ciroole iyo curdun iyo wal weliba yani aad iyo aad runtii u fiicnaa jazakallahu khayran galabta wax badan aan u haynaa qofka inuu yani waxaan u haynaa wax aad runtii u badan insha allahu tacaala galabta horta waxaan haynaa hidaha iyo dhaqanka waan rabnaa inaan usoo bandhigno qaab aanan weli hor loo soo bandhigin ficil iyo hadal iyo action la sameynaa intaa insha allahu tacaala dadka arki doona qof weliba shay weliba meesha la keeno waa hidaha iyo dhaqanka hadal kastoo lagu hadla dadkana ku xusuusinaya muuqaalka dadka arki doontiinna waa hidaha iyo dhaqanka macana soomaalida hore waaye walaal waxaan rabnaa inaan soo bandhigno waxyaabo aan isleeyahay wax runtii ana shaqsiyan waa igu cusub tahay wax aad iyo aad igu cusub waaye waxyaaba dadka ay la yaabi doonaan macnaha saddex qof oo bili aadama oo suuradii allah jala wacala uu khalqay lala yaabi doono yacni kala duwan ayaan soo bandhigi doonaa qaabkay noqon doonaan qaabkay noqon doonaa miidaankaa lagu arkaya aad iyo aad waana original macnaha yacni wax wax lagu rakibi waa wax laga jaray midna maahan waa kama khalaqa الرب جل وعلا marka maalmahan marka waa maalmo mimta insha allah tacala waxaa kaloo rabna inaan soo bandhigno suura musakhara dadka shacabka ee muslimiinta meelaha riddada ku nool dhibaatada haysto iyo sida mujaahidiinta ay dadkaas ugu gargaaraan garbi gaashaan ugu inaan soo bandhigno waxaa kaloo rabna inaan soo bandhigno runtii facaaliyaad iyo nashaataad runtii kala duwan oo oo u baahan in la kala xusho anagana aad usoo kala xulan insha allahu tacaala waxaa inoo balanaha galabta iyo fagaaraha yarmuug iyo fantasiyaha cajiibka ay halkaas lagu soo bandhigayo insha allah mar kale dadka muslimiinta waxaan leenahay taqabbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan iminkan aan eegna dhanka wilaayada gedo iyo walaalkeen casaam carafaad iyo munaasabadda ciid uladxaa almubaarak الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد aad baad mahadsan tahay walaalka maanta waa maalintii koowaad ee ciidul adxa waxaana ku sugannahay fagaaraha weyn ee abuuyaxya libiya kaas oo iskugu soo baxeen boqolaal ka mida bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde iyadoo ay bulshada iskugu hambalyanayso taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal musallahan ayaa si aada loo diyaariyay kaas oo lagu sharxay raayaadka towxiidka boorar iyo agabyo kala duwan oo loogu talagalay munaasabadda ciidul adxa intaasi kadib waxaa la guda galay tukashada labada ragcadood ee salaada ciidda الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إننا في العشر الأيام الفاضلة أعظم أيام الله ويوم العيد أعظم هذه الأيام ومسك ختامها فكبروا وهللوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ومدوا يد الأعضاء إلى المساكين والفقراء وأطعموا البائس الفقير وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام bulshada ayaa la dhex qaaday mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus iyagoona lagu warbixiyey qaabka loogu ciiday degmada ceelcadde iyo sida uu ahaa masallaha weyn ee abuuyaxya liibiya alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin munaasabada ciidda waxaa weeye wax aad iyo aad loogu farxo si aad iyo aad u qurux badan oo u sharaf badan bay u dhacday oo loo agaasimay muslimiin aad iyo aad u fara badan oo kala gedisan baana ka soo qayb gashay alxamdulilaahi baa ku mahadsansan nimcadaas ilaahi subxaana wa tacaala uuna waafajiyey Een, waxaan u aragnaa maanta farxad weyn oo muslimiinta ay soo gaareen baan u aragnaa acmal fara badan oo wanaagsan ay soo samay ilahi subxana wa taala ha ka aqbalo waas cusmaan soo dhowow Ee, bal maanta waxaan joognaa fagaaraha weyn ee abuuyaxya liibiya oo maanta lagu tukaday bal maxaa kaaga bidhaamaya fagaarahan bal waxyaabaha adiga الله أكبر الله أكبر الله أكبر تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ما أنت وحنا كنت كني مقدقة وين وأنا صف عم بالله صاح مري بشار يبش بش وحنا نقوم مقتي أهرن أد ونأسن شعار ونأسن بأد نقوم مقتي أنا فرحة جلسي مسلمين تنا سوق ينتي وحنا لنا الله نوز زيادة قال لنا الله جبيو إن شاء الله ولا إذن سوى حنا لها ماشاس وحكا دعي كلهم ونأسن أد بالله masraxa waxyaaba marka kaaga muuqday fagaarahan waxaa iga muuqday waxyaalo fara badan oo dhan wej na cajab keliya dhallinyaradii gabdhihii wax walba oo dhan hayadii tawxiidka aad loo taagay farxadaas ballaaran ba aad nooga muuqatay waana soo dhaweynaa hambalyaan leena insha allahu ilaa idinkiis waa shukri jazakallah khayr Ee, soo dhow walaal waxaa ka mid ah dadka dhallinyarta ah ee maanta soo xaadiray fagaarahan bal fagaarahan iyo bal wax kaaga baxay maanta haddii aad أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير آد بان أفرح سنهي وحانا مها سن الله نو كل مي عيدان إيو فرحدان إيو سيمات كان قروح البضل آد بان أفرح سنهي ما أنت وحالا فرحدان لسوكو بكرين إلهي نوحا ويدسنين إنو نو دائمو fagaarahan maanta marka maxaa kaaga muuqday haddii aad xusuusto fagaarahan waxaa iiga muuqato in si qurux badan loogu shaqeeyey Een, waxaan weligay ku fikiri jiray inaan arko ayaa maanta ka arkaa meeshaan waa mahadsan yihin walaalihii ka shaqeeyey ilaahay ajirkooda xasanaadkooda ha badiyo shukran jazakallahu khayr anugu waxaan ahay odayaasha ceelcadde oday ka mid ah maxamed sheekh xasan bacla ligu naanaysaa waxaan aad ugu faraxsanahay maanta munaasabadda ciidda waxaa weeye waa maalinkii ay ugu qurux badnayd ceelcadde munaasabadda ciidda siday loo dhigay calamada iyo quruxda iyo dadka ka soo qayb galay tirsigiisa siduu u badan yahay sida loogu dabaaldegay sida loogu faraxsan yahay aniguna farxaddaasaan wax ka qaybsanayaa aad baan ugu faraxsannahay munaasabad lagu farxo oo macno leh ayaa laga dhigay maanta ceelcadde ciid mubaarak ciid mubaarak maasha allah ilaahay maa iskale alxamdulilaah maasha allah nimcaya barwaaqa looga ciiday ilaahay maa iskale alxamdulilah ilaahay noo siyaadiyo muslimiinta insha allah waxaan la wadaagayaa ilaahay gaalaha naga dulqaado cadowga ilaahay naga jebiyo balaayada ilaahay naga dulqaado waxaan joogaa degmada ceelcadde saaka soo looga ciiday degmada lacag saaka si maasha allah looga iida farxad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo nabad iyo waxaan ku iidna farxad aad u wanaagsan alxamdulilaah ilaahay subxaana wa tacaala baan ku mahadinnaa ilaahaygii nabadda nagu iidiyey ammaanka iyo amniga iyo barwaaqada iyo bashbashkana siiyey ayaan ku mahadinnaa ilaahay baa ku mahadsan ilaahay gaalada ha jebiyo muslimiintana ilaahay kor ha yeelo walaalahayga muslimiinta waxaan la wadaagayaa inaan maanta farxad iyo barwaaqo aan ku iidnay ayagana aan u rajaynaya sidaas si la mida inay ku iidaan yuhuud ilaahay subxaana wa tacaala waxaan oga baqyaynaa ilaahay inuu hasiimo iyo iyo mucjiso iyo rucb iyo argagax ilaahay inuu geliyo walaalahana reer falastiinna waxaan u rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka dulqaado waxa haysto iyo guumaysiga iyo dhibka iyo musiibada ilaahay inuu ka dulqaado waan ku dhawa aad iyo aad ayaan u dhowahay barwaaqay bashbash ayaan ku iidnay maasha allah nimcatu rabbi raayada hoosteedaan ku iidnay alxamdulilaah maasha allah lama soo koobi karo shucuurtana halkan kuma soo koobi karna alxamdulilah wilaayada islaamiga aad baa uga mahad celinaynaa raayada quruxda masallaha maasha allah alxamdulilah ciid ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan degmada ceelcadde gaar ahaan dadka joogo muslimiinta hooyo aabooyinka walaalaha wiilasha dadkanaga quruxda badan aad iyo aad baan iin salaamayaa hambalyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa ku dhawaa si fiican baa looga iiday maasha allah masallaha shiid abiyaxla liibi waxaa looga iiday si sharaf badan maasha allah oo qurux badan ciiddan waxaanba isleeyahaba ciid la mid ahaba weli maana arag waa las aad bay loo qurxiyey masallaha waa la qurxiyey dadka way soo xaadireen aad bay u qurux badan tahay nashaadka iyo dadkas ka muuqda iyo xaaladda ka muuqata aad bay u wanaagsan tahay waxaan la wadaagayaa taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal in sha allahu ilahay horta axmaasha naga naga maxay ahayde aqbalo saaka labada ragcadood waan tukannay ilaahay baana ajir ku weydiisanaynaa dareenkan la wadaagaya wuxuu yahay insha allahu haddii ilaah yidhaahdo mujaahidiinta in garab la siiyo oo fadhiga laga kaco khaasatan ragga qaacidiinta oo fadhiyaan ood moodid damiirkaba in laga masaxay waxaan leeyahay kaca oo jihaadka u kaca oo maxay ahayde mujaahidiinta ka garab jihaata baan leeyahay insha allah degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa si iskumada laga wada tukaday labada ragcadood ee salaada ciidul adxaa iyadoona wilaayadu ay iclaamisay inay jiraan fantasiyaal iyo multaqo ballaaran kaas oo loogu talagalay munaasabadda ciidul
iminkan aan eegna dhanka wilaasaamiga hiiraan iyo dabaaldega munaasabadda ciidul adxaa almubaarak الله أكبر الله أكبر الله أكبر
guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaasaamiga hiiraan ayaa maanta si wada jira looga wada ciidaya iyadoona saaka bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ay salaada ciidda ku dukadeen fagaarayaal kala duwan oo ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan dhanka musallaha sheekh abu zubayr taqabalahullah ee degmada bu'a qabla iyo saaka ku dukadeen dadkii ugu badnaa ee muddooyinkii dambe ku ciida degmada bu'a qabla iyadoona fagaaraha ay soo xadireen bulshada degmada iyo sidoo kale bulsho ka kala timid magaalooyinka muqdisho beledweyne buulibuurta jalaalaqsi ilaa iyo magaalada jowhar waxaana dadka halkaasi salaada ciidda ku dujiyey waalig wilaasaamiga ee hiiraan sheekh guleed abuunabhaan iyadoona sidoo kale waaligii halkaasi uu ka akhriyey khudbadii ciidda وفي الختام لا ننسى أن نرسل أحسن التحيات المباركات وأحلى التهاني الطيبات إلى جميع المسلمين والمسلمات تقبل الله أضاحيكم والأعمال الصالحة ونخص بالتحية والتهنئة قادتنا في الإمارة الإسلامية في أفغانستان وإخواننا من تظيم القاعدة في كل مكان والمرابطين في مصر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل فلسطين ومجاهديهم الأبطال الذين ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء في سبيل الدفاع عن فلسطين ومقدسات المسلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sheekh guleed abuunabahaan waalig wilaasaamiga ee hiiraan ayaa bulshada muslimka ee ku dhaqan wilaayada iyo gudaha muslimiinta caalamka ugu hambeliyey munaasabadda ciidul adxa almubaarak oo maanta loo dabaaldegayo maalinteedii koowaad mahadinta alle iyo weynayntiisa kadib maanta oo ay tahay maalin ciid ah oo aan joogno ciidul adxaa sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriya waxaan halkan ugu tahnidaynayaa guud ahaan dadka muslimiinka ah waxaana la wadaagaynaa farxadda ciidda waxaan la wadaagaynaa farxadda cibaadada iyo khayrka iyo acmaasha suuban oo loo sameeyey allah subxaanahu wa tacaala darti waxaan leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal kulla caamin wa antum bikhayr allah subxaanaه wa tacaala sanadkan sanadkiisa kale ciiddan ciiddeeda kale annaga oo guulaysannay nasriga iyo liibaantu intaanu ay ka badan tahay ilaahay subxaana wa tacaala ha inagu wada simo waxaanan hilmaamaynin oo aan la wadaagaynaa murugada dhibaatada haysato walaalaheen muslimiinta ah ee ku nool adraafta caalamka ay dhibayaan cadowga allah subxaana wa tacaala oo ay ugu horreeyaan walaalaheen reer filistiin waxaan leennahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin nusreeyo ilaahay ha idin hiiliyo ilaahay cadowgiinna ha jabiyo annaguna waxaan nahay qalbiyadeenna kuwii ay la jiraan baa tihiin waxaanna idinla wadaagaynaa waxa dhibahoo idin haysto waxaan si gaar ah ugu taaniidaynaya amaan si gaar u xusayaa walaalaha mujaahidiinta ee muraabidiinta ah walaalaha sababtooda bacda allaahi subxaanahu wa tacaala bacda nasri illaahi tabaaraka wa tacaala wa fadlihi wa mannihi wa karamihi ragga aan asbaabtooda iyo ayaga sababtooda aan halkaan annaga oo nabad qabna ugu tukanayno ilaahayna aan ugu caabudayno gabdhaheennana ku xijaaban yihiin masaajideennana ku camilan yihiin sharafteenana ku dhowran tahay maalka muslimiintana uu ku badqabo waa walaalaha dhiiggooda bixinaya naftooda dhiibaya ee jooga goobaha hore lana xisaabtamaya cadowga kiisa riddada ah iyo kiisa kufaarta asliga ah walaalahaas waxaan leennahay ilaahay baa miciinna ah subxaanahu wa tacaala bacda maciyat illaahi waxaan nahay miciinna waana idinkaga mahad celinaynaa juhuuddiinna iyo dadaalkiinna ilaahay subxaanahu wa tacaala nasri iyo guul gacmaha idin geliyo sidoo kale bulshada ku dhaqan degmada bua qabla oo laadsamil andulus ayaa iyaguna sharax iyo dareenkooda ku aadan munaasabadda ciidul adxa almubaarak si aad ayaa loogu ciiday magaalada dhan waa laga wada ciiday maxaan ku rahaa si aad arkaysid musalaha sida loo soo buuxiyo suuqu sida uu camiran yahay aad ayaa sanadkan loo ciiday alxamdulilah degmada bua qable intaan arkaayo magaalada bua qable maanta wax ka qalqid badnaay oo ka dad badnaay oo ka shacbiyad badnaay oo ka farxad badnaay weligii ma ark sidaan oo kale amnigaa ugu badan gaaladayaa jabtay mid ugu badan loo tirin karo waxaa waaye ilaahay subxaana wataala mahdiisu waay laakiinse gaaladayaa jabtay mar walba cadow naga fogaadane dadka waa soo buuxsamayay maasha allah tabaaraka allah Een, aad iyo aad maanta maanta waa maalin farxadeed waa maalin ciid we- maaragtay maxay ahayd aad iyo aad dadweynaha dhammaan ciidan ciid la mid ay weli nama soo marin falilaahi alxamdu ilaah ku maasan waa ciid nabadeed waa ciid mataqaanaa aad u qurux badan dadweyne badan ayaa mataqaanaa magaalooyinka waaweyn nooga yimid marka waa magaalo maanta waa aad ayay u shidan tahay taas waa iska caddahay ninkii caqli leh ma aragtay caqli u saaxiiba waa dareemayaa waa mataqaanaa sababtu waxay tahay waa meel amni ah magaalooyinka waaweyn waxaa laga yaabaa in amni ay dadka ku haysanin in ay maaragtay isku soo bixi karin in ay weeftada iska socoto balse alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahi wuxuu nagu manaystay amni istiqraar ayuu ilahi nagu manaystay taasna ayay aan u sababeynayaa in ay noo yimaadaan dadweynaha ka yimid magaalooyinka kaleto dabcan waxaan jeclaan lahay inay kulligood nagu soo wada ciidaan ay noo yimaadaan ilaa insha allah ilaahay nabad uu ka siinayo ama ay mujaahidiinta gacantooda gaarayso maasha allah bismi illahi raxmaan raxiim idaacadda andalus waa macsan tahay ciidaani munaasab waxay ku soo aaday ilaahay subxaana wa tacaala nasri fara badan na siiyey futuuxaad fara badan na siiyey haddaynu walaayaadka haddaan ku noolnahay waxaan la kulmaynaa farxad aad iyo aad u weyn dareenkayga lama soo koobi karo bulshada dhammaan walaayaadka ku nool aad bay u faraxsan yihiin munaasabadan ciidan darteedii ilaahay baa ku mahadsan ilahay waxaan ka baryaynaa ciidan ciiddeedii inuu caafimaaddeeda nagu gaarsiiyo kullu aamin wa antum bikhayr maasha allah tabaaraka allah aad aad iyo aad lagu ciiday Ma- maasha allah udxiyada iyo xoolaha iyo hadiyaayaadka iyo ciyaalka iyo kulli maasha allah walda maasha allah maasha allah amniga barwaaqada roobka wax walba ay kaga duman tahay waa aad u fiican tahay maasha allah aad iyo aad loo ladan yahay ciida ciida ugu wanaagsan ay ka mid tahay ciidan maasha allah وهنئ بجميع المسلمين عيد الاضحى المبارك ان شاء الله تعالى في كل مكان وزمان ان شاء الله si wanaagsan ayaa ciidu loogu ciiday magaalada buuqa qabla waxaa ku sugan dadweyne badan kasoo kala ciiday magaalooyinka muqdisho jowhar beledweyne garowa meel badan ay ka wada imaadeen hadda dadka ay la sugan waxaa ka imaadeen qaar garow ka imaada la joogo aad aad loogu ciiday maanta waxay ku soo xesheen ciidda sida magaalooyinka looga ciido ma aha meelaha amniga ka jiro oo islaamka ay joogaan si wanaagsan ayaa looga ciidaa ciid mubaarak iminkan aan eegna dhanka walaasamiga ee mudug iyo walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali iyo sida maanta looga ciidayo munaasabadda ciidul adxa almubaarak bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga mudug ayaa ku kala dukaday musallayaasha kala duwan ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga mudug degmooyinka iyo deegaanada laga dukaday salaada ciidul adxa almubaarak waxaa ka mid ah degmada jawle dhalwo ris dumaaye dabagalo caad camaaro bacaadweyn xiinlebi baraag ciise warshibo iyo aaran dhammaan dadka muslimiinta ayaa waxaa laga dareemayey farxadda maalinta ciidda iyagoona hambalyo isu mariyey hawada muuqaaladoodana waxay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan oo ay ugu dabaaldegayaan musallayaasha waxaa soo xaadiray dad isugu jira rag iyo dumar carruur iyo ciroole kuwaas oo ku dukaday labada rakcadood ee salaada ciidda boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta ee ku nool magaalada jawle ee xarunta wilaayada islaamiga ee mudug waxaynu la dhex qaadnay mikrofanka idaacadda islaamiga al andalus asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu meeshaan anigoo ka soo jeedinaya ciidda tahniyadeeda oo magacayga la yidhaahdo shariifo xasan oo u dhashay degmada jawle gaar ahaan deg- mudug degmada jawle meeshaan ciid waxaa ka jirta ciidul adxaa oo aad u wanaagsan ciidi hore aaday uga wanaagsan tahay farxadaydu boqolkiiba boqol farxad aan caadiheenaa ka jirta deegaanka jawle maanta waxaan muslimiinta dhammaan wilaayooyinka uga hambalyeynayaa ciid al adxaa ilaahay midaan mideeda kale hanagu gaarsiiyo farxad iyo nabad iyo nicmo magacayga waxaa lahaa xabso waxaan joogaa magaa- degmada joolo waxaan maanta u iidnay si wanaagsan ciidul adxa ciidaha kale aad iyo aad ayay ugu bedelan tahay xamaasadda ciidda aad ayaa loo dareemayaa maasha allah hadda waxaa jir- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد الأضحى مبارك وحالك كسلام يا ولا لا مسلمات ميل كست كو إيديان قارهان كو كو إيدي ولايات إسلامية سقارهان يد حالك كسلام يا ولا لا مجاهدين تكو جلب حرم فرما دقالك وحالنا ولا ليال كربكينا تاجن هاي أبد إيمالين afi adin wax kasta oo idinku taageeraynaa joognaa musallihii aan ku tukanay waxaa noo qalan xoolo meesha waa noo sharaxan tahay buufinyaal iyo raayo xoolihii boorkii wixii dhan maasha allah waxaan u sheegaynaa islaamka meel kastoo ay joogaan meeshaan maanta waxaa lagu iiday iidday olxiyada waxaa agtayda taagan oo hadda la arki doonaa arigay olxiyada lagu siin lagu bixinayey oo dadka masaakiinta loo qaybinayey oo iidda loogu weynaynayey baa dusheeda taagan waxaan markaa leenahay diinta islaamka iyo intii u nusrayda kor allaha ka dhigo waxaan caddaynaynaa maanta inaan joogno ciidul alha oo xoolihii shacaacirtoodii la weyneeyey lagu biraynayo oo dadka masaakiinta loo qaybinayo oo ay bixinayaan walaayada gobolka mudug ay bixinayaan dadka islaamkaa ee degmadan joolo joogana loo loogu weynaynayo oo loo qaybinayo xoolahaas marka waxaannu sheegayaa ciidda waa soo marnay waannu ka hadalnay maanta way weyn tahay waa maalin farxadeed waa maalin iidaad waa iidul alxo xoolihii dadka masaakiinta la siinayey oo kitaabku sheegay oo iidul alxa lagu gowracayena hadda dushayday yaalyaalliin waxaannu islaamka u sheegaynaa ciiddan in la weyneeyey oo walaayada gobolka mudug ay si wanaagsan oo qaali ah ay u samaysay dadka masaakiinta ahoo yar kulli yar iyo weyn inay iidayaan maanta intaasaan sheegaynaa oo aan caddaynaynaa oo dusheeda taagan shucuubta reer mudug maanta waxay u dabaaldegayaan maalinta koowaad ee ciidul adxa almubaarak jazaaka allahu khayran walaalka cabdiraxiin imminkan aan eegna dhanka wilayada islaamiga ee bakool aan ku hormarna dhanka degmada tiiglow iyo walaalkeena cabdiqani maxamed iyadoo maanta ay tahay maalinta koowaad ee munaasabada ciidul adxaa sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waxay bulshada ku dhaqan magaalada tiyogrow u tahay maalin farxadeed iyagoona maalmihii lasoo dhaafay diyaargarow ballaaran ugu jiray damaashaadka maalmahan weyn iyo muujinta shacaa'irta islaamka subaxnimadii saaka waxaa fagaraha ansaarul qudus ee magaalada tiyoglow kusoo kallahay boqolaal dadweyne ah iyagoona muddo saacado ah oo fagaraha ay ku sugnaayeen kadib halkaasi ku tukaday labada ragcadood ee salaada sunnada ah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين kadib dukashadii salaada khudbad ku baxaysay luqadda carabiga ah ayaa laga akhriyay fagaaraha أيها المسلمون إننا في العشر الأيام الفاضلة أعظم أيام الله تعالى ويوم العيد أعظم هذه الأيام ومسك ختامها فكبروا وهللوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ومدوا يد العطاء إلى المساكين والفقراء وأطعموا البائس الفقير وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام أيها المسلمون عاد العيد ليذكرنا ماض نسيناه وأيام غرر طال انتظارها وآن فجرها المشرق من جديد intaasi kadib qaar ka mid a bulshadii halkaasi soo xaadirtay ayaa dareenkooda ku adan munaasabadda ciidul adxa ugu waramay idaacadda islaamiga ah ee andalus mayba ka sugnaa mushallaha ansaarul qudus oo eedii eedlin qurxi gaarir shaydhow maylaha ku wareejeysa adii baaragahayta raayida eedan fara badan eedan u qurux badan yaalaha ku wareeji iiddo oo geeklik iidina mayba waa iiddo eedan wanaagsumu tan lama dayba horan aragnuu saadiiba aragaasi mushallaha meelkshal tukadoollo ay sadadka hambuux dhaafiyeen rig iyo mayba waa balaan iyo ciyaal ilaan wiin ilaan yar mehe shal hirna maasha allah eedii eeda marka linki iidi mushallaha salaadiya hadala tukidi maasha allah haddana may ballaniis ballansadaayaha asarkii fantasiyo ciyaaro oo asarka dhihi doonaan iyo su-aalooyin oo diini ah biya bacdul ashar haddala nisbaalami maasha allah haddii ilaahi subxaana wa taala eedam taantu ku wanaagsan lahay haddana raajeeyayn alxamdulilah ilaahay yaa ka mahadsan safayla linka iidi iid farax badan oo maasha allah ee linka iidi iidan aragaasa iidii labadalaxni geysu eedee safayla linka iidi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan dareensho maasha allah fayli nacme iyo barwaaqo iyo boshbosh yalla ka iidi alxamdulilah eeda linka iidi faylan alxamdulilah ugu dambeyn waxaa tixgobay ah goobta ku soo bandhigay abwaan xasan macalin idriis oo ka mid ah shuucarada wilaayada islaamiga ah ee bakool gaaladan aysom oo geyiga soomaali hadhaahaa galaana le haani hortiyo hordhaanhaa gali sidii liingumaadi iyo sidii liinshalgaabii gaalahalan sheegoy geyiga soomaali gaalaadii haa galli ganfuur abees ini gacanta saarati gaalahalan sheegoy gool ii argabal hergela miihaa godonyin ini geedi inkagallay lishalgaabii gaalahalan sheegoy geensiyaa soomaali ini taariigdi gadiyeenno gaalli gubaawii murtadli gooryaawlay go'aanjooyeyi gaalahalan sheegoy hooy gacalaydi ii gabroogi ligomaaday gooba waxbarashadii ii ceeladii ligubaay geensan aaraw ini gadaal ku jari gaalahalan sheegoy ilaahay guulle guullow araxmaan eelankii gacansiyawlay inii guulle hala doonoona gaalahalan sheegoy guullaawii calijeyta gaalkii asangar guurte gaalkii dabageed goobbi'ii lafgaran gaalaadii koonfur galbeed gaalkii axmed madoowe hooy gacalayntii guryaaki dumiyaayeen io gabroogi kufsidaayeen godobtii soomaali ku galan yo oo liinkugudnaa guuraan fadaayaana gabar i wiil gantaaleeda halgaadadoo godateed hayka reeboy gagaabadan etoobiya geensigii axmed guray sidii ingaliya taariikhdaa goradaase guryaalkii gubaasi haani gambis ii gantaal wal igu macmaar sheegdi haani niigamay geelanoo leey haani gaban ii hooyo guud addaan dhaafna haani gabar ii gashaanti guudka tiifidiidi umulguduri roogdo gabanka nuugaaw gambooley wali unaqabni haani gaari jiirsii taariikhdaa goradaase yeedo oo godobtiinoo galli liinku gudnee galaas liinku beegnee guuraan fadaayaan gumacgo ayligoyne godateeda halka reeboy
degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool waxaa maalintii koowaad ee ciidul adxa si isku mid ah uga soconaya damaashaadka maalmahan weyn ee allaah uu u jideeyey dadka muslimiinta ah jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani iminkan aan eegna dhanka degmada rabdhuure wilaaya saamiga ee bakool iyo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد taqabal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal ciid wanaagsan meel weliba oo aad naga dhegaysanaysaan waxaan ku suganahay degmada rabdhuureh ee wilaayada islaamiga ee bakool halkaasoo wilaayadu ay iclaamisay in lagu tukada labada ragco ee salaada ciidul adxa almubaarak tan iyo intii ay bilatay bishan kheerka badan ee dulxija waxay wilaayada waday abaabul xooggan oo ku aadan sidii rabdhuure loo dayactiri lahaa looguna tukan lahaa labada ragco ee salaada ciidul adxa almubaarak juhdi fara badan iyo dadaal ay samaysay wilaayada kadib allah fadligii waxaa la sameeyey musallo loogu magacdaray xururaasudiin oo laga hirgeliyey gudaha degmada rabdhuure kaasoo loo sameeyey wareeg dheer oo aan la qiyaasi karin isagoo dhanna lagu wareejiyey silig iyo tiirar raayada tawxiidkana geesaha oo dhan looga safay waxaa lagu bixiyey musallahan juhdi xooggan oo wilaayadu ay bixisay maalmihii ugu dambeeyey waxaa sidoo kale musallaha laga hirgeliyey barkad weyn oo loogu talagalay inay ku ciidaan ku dabbaashaan carruurta agoonta ah waxaa musallaha loo sameeyey in ka badan shan albaab oo loogu talagalay inay ka soo galaan ragga iyo dumarka ragga waxaa loo sameeyey ilaa laba albaab oo lagu qoray baaburijaal halka dumarkana loo sameeyey laba kale oo iyagana lagu qoray baabunisaa waxaa jira sidoo kale albaab kale oo loogu talagalay dadka ka imaanaya dhanka miyiga inay ka soo galaan musallaha injineerka musallahan sameeyey juhdiganna ku bixiyey oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahin ka bixiyey musallahan inta uu leegyahay sharaxaadda laga sameeyey isagoona dhanka kale ka warbixiyey ciyaaro lagu wada galabta inay ka dhacaan musallaha xurraasudiin ee degmada rabdhuure hadduu rabbi idmo musallahan waa musallaha ugu weyn gobolka bakool ayaan dhihi karaa
markaad fiiriso ballaciisa iyo dheerarkiisa iyo haa ballaciisa waa sagaashan mitir dherarkiisana waa boqol iyo labaatan mitir marka waad u jeeddaa xasaanow musallaha baaxaddiisu halkaasi ay leeg tahay inta dadow uu qaadi karo alxamdulilah ilaah baa noo suurageliyey musallaha aad u jeedid waxaa lagu soo wareejiyey silig ayaa lagu soo wareejiyey musallaha inta leeg waxaa lagu dhex diyaariyey barkad oo loogu talagalay dabaasha ilmaha barkadda aad u jeeddo dherarkeedu waa siddeed mitir ballaceeduna waa afar mitir waxa ay qaadaysaa boqol fuusto marka barkaddan aad u jeeddo waxaa loogu talagalay in ilmaha ay dabaashaan ay taamta ay dabaashaan oo maaragtaa ay farxaddooda ay kala qayb qaataan ummadda albaabada aad u jeedo waa weyn waa ilaa iyo waxa uu leeyahay musallaha shan albaab ayuu leeyahay shanta albaab waa kuwa aa u jeedo raa'idaha dhaadheer ku taagan oo aad u waaweyn kore waxaa saaran boor oo ay ku qoran tahay baabu rijaal ama madkhalu rijaal kaas kalena waxaa ku qoran baabu nisa abu xasaano waxaa kaloo aan u jeedaa hadda horteyda yaallo wiifowyo oo loogu talagalay carruurta waa laba wiifow oo kala duwan midkiiba uu qaadayo runtii ilaa iyo toban iyo laba carruura uu qaadayo marna marka waxaa loogu talagalay in ilmaha agoonta ah farxaddooda ay ku qaataan ayaa loogu talagalay injineere ciyaaraha laba qaybood waaye qaybna waxaan ugu talagalnay carruurta aytaamta ah qaybna waxaan ugu talagalnay bulshadateeda kale oo dadka waaweyna waxay wilaayadu qaabishay sanadkan in ka badan shan boqol oo carruur agoon ah kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaa carruurtan laga keenay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool si farxadda munaasabadda ciidda ay wilaayada ula qaybsadaan waxaa loo sameeyey soo dhowayn heer sare ah waxaa la dejiyey guryo gooni ah oo carruurtan loogu talagalay waxaa xusid mudan in carruurtan qaar ka mid ay la socdaan hooyooyinkood islamarkaana iyaga qudhooda ay arkayaan farxadda carruurtooda loo samaynayo waxaa gelankii dambe ay shalay carruurtan agoonta ah loo qeybiyey agabyadii ay ku ciidi lahaayeen dharkii iyo agabyadii kale ay ku ciyaari lahaayeen waxaa xusid mudan in musallahana laga hirgeliyey barkad weyn oo loogu talagalay in carruurtan agoonta ah ay ku dabaashaan maalmaha soo socda ee ciidda adxal mubaarak waxaa sidoo kale carruurtan loo sameeyey gawaari iyo baaskiilla wilaayada ay soo gaday looguna talagalay in carruurtan ay ku ciidaan maalmaha soo socdo maanta iyo berri oo kale hadduu rabbi idmo lama soo koobi kara farxadda loo sameeyey carruurtan ay wilaayada la qaybsanaysa munaasabadda ciidul adxal mubaarak muddo takbiirta la qaadaya kadib waxaa la guda galay tukashada salaada labada ragco ee ciidul adxal mubaarak waxaa xusid mudan in musallaha ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culummo nuqabo waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah kuwaasoo iyagana soo xaadiray musallaha xurraasudiin ee degmada rabdhuure salaada kadib waxaa la akhriyey khudbad ku bixaysay luuqadda carabiga khudbada kadib waxaa jiray kelimaad ay jeediyaan mas-uuliyiinta wilaayada culummada iyo nuqabada oo iyagana kelimaad kala duwan goobta ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga salaada ciidda ah kula hadlay boqolaal ka mid a muslimiinta degmada rabdhuure ayaa kelimaadkan goobta ka jeediyey tahniyid iyo bogaadin injeediyaana guud ahaan dadka muslimiinta ee caalamka meel kastioo ka nool yihiin gaar ahaan mujaahidiinta geesiyaasha ee ka dagaalamaayeen bariga afrika kuwaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmoojo ka xaqiijiyey nasriga iyo guusha way ballanaa taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal kullu caamin wa antum bikhayr sidii loogii geekamay waa maalin oo wiin waaye waa maalintii ciidul adxa almubaarak yowmu alxaji alakbar oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa muslimiinta ciidaha waaweyn oo lamada iidood eh ilaahay usa sii iidi kuma daaw oo muslimiintana kukumaarameen acyaada jaahiliga yo kukumaarameen maalimahaas iidun may baha ka toosase sida la ogiye yaadoo dadka muslimiinta ee caalamka islaamka ka nool oo gaar ahaan mujaahidiinta caalamka ku dagaalamaayaan nasri iyo guul fara badan ilaahay subxaanahu wa tacaala saaxaadkii iyo goobihii oo ka dagaalamaayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey adowsho ku sara mareen ku guulaysadeen yo iidunka keedaas gaar ahaan mujaahidiinta bariga afrika oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ee xamladii iyo dagaalkii dheeraaya yoo la galeen kufaarta saliibiyiinta ah iyo murtadiinta iyo ku ku guulaysadeen oo gaaladiiba geeka shalroor eto shabaab ma la dagaalamo karayo oo bulsurinyin iyo iiddaasa ka toosti sheekh maxamed axmed garaar oo isagana ka mid ahaa culummada mujaahidiinta ee sida gaarka ah ugu sugnaa musallaha xuraasuddeen ayaa farxaddiisa isagana cabbiray baarak allahu fiik waxaan la wadaagi lahaa niid fiican iyo ikhlaas inay ku ciidaan dadka muslimiinta ah maanta wixii ilaahay raalli gelinaya oo maxadnag ah oo nicmadan ilaahay siiyey kusii kororsanayaan inay ka shaqeeyaan muddada ciidda ay socoto ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa daacadiisa hooskiisa inay ku dadaalaan ilaahay aad ugu maxad celiyaan maxaa yeelay shukriga nicmada joogtana way ku waari midda maqanna way ku soo xasili ilaahayna wuu raalli noqoni nicmo weyn baa halkan ka muuqato in ilaahay lagu shukriye maahana wax hadda laga hadli karaba way ka weyn tahay waxaa noo suura gashay intii musallaha aan ku sugnayn inaan mikrofoonka la dhex marna qaar ka mid a bulshada muslimiinta ee ku nool degmada rabdhuure kuwaasoo cabbiray farxaddooda ku aadan munaasabadda ciidul adxa almubaarak alxamdulilaah ilaahay mahadis eeda aan faraxsagna geeka maysoogne masalle oo unaka tukana iid aluxa ilaahayaa ka mahadsan ilaahay mahadis eeda iid ma aragne iid wanaagsan aan iidni ma aragne walama nookaha hadlaawne nebadallan iiday nebadallan shashal tabohaay alxamdulilah eeda aan faylena ma aragne wal farxad oo iid luxa on hankoobo korna ya marohayna eed eeda dadweyne badan han iidi ciyaalka walka iyaarayan ma aragne ciyaalka oo raayada tawxiidka mabaga aan kuwada hirinta balaanto oo aad iyo aad haniis qurxeedi aad iyo aadaa lan iidi faraxsagna alxamdulilah ilaahay aa ka mahad maygsownaa degmada rabdhuur haye gaaraan safayleelinka iidi alxamdulilah waana ka faraxsan maasha allah safayleelinkiid masalaa wahagaaji waana maasha allah safayleelinka iidi iyaalka agoonto iyo nayta iyaalka kaleeba maasha allah waa faraxsagna maasha allah maasha allah meelera safayleen iidaysani meelo dhogno inayku koy maxamuud maxamed axmed xaggeen ku sugannaha rabdhuure safaylan diyaargarown ilaahay maatis
musallaha bal faahfaahin naga sii sida loo dhis musalle horta eed iyadaan wanaagsanyi silan qiyaastaatana qiyaasaa i dhismays i sharafta i qiimaa usuleeya qiimaana qiyaasa koroo meba meeli dembiya teeganyi waa garta saataan araay raayadooyin horta inyarayne boqolii dholar horta taaragahay sakala dad inyarayne oo maaragahay eed aan farax badan hataa waa diyaargarooy baragahay sakala musallagana mayba eed iyadan qurux badan saan horban aragne yaa ka aragahay waa kaa carruurta agoonta ah oo iyagana aan mikrofoonka la dhex marnay ayaa waxay tilmaameen inay si weyn u faraxsan yihiin islamarkaana loo qeybiyey dharkii iyo agabyadii kale ee ay ku ciyaari lahaayeen qaarkoodna waxay soo bandhigeen nashiidooyin ay ciidda ku soo dhoweynayaan asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah magacaaga ii sheeg adeer saalax nuur sheekh cumar saalax meeqasanaa jirtaa
tumniila tumi afar maasha allah maxaa lagu siiyey
durii kowii dhariya imaama haye farxaddaada ka hor maxaad dareemaysaa
farxadiin haye xaggeen joognaa hadda inta maxaa la dhahaa magaceed rabdhuure haye maasha allah haye yaa salaami lahayd ii sheeg mujaahidiinta haye
زارنا اليوم عيد أهلا بك يا عيد يا فرحة تعود يا فصحة الإسلام يا فرحة تعود في عامنا مرة يجمعنا الموعود فيها نذكر ربنا وبه ننصر ونسود لقي الأحباب فيها إن شاء الله نعود أسفا يا غزة أسفا إني طفل مودود bulshada muslimiinta ansaarta rabdhuure ayaa marka ay maqleen in wilaayada islaamiga ee bakool ay ku soo tukanaysa degmada waxay sameeyeen diyaargarow xoogan nadaafad iyo hirgelin leerar waaweyn oo magaalada ka ifaya kuwaas oo meel dheer laga soo arkaya markii xilliga habeenka ay joogto habeennimadii xalay oo dhan ayay ahayeen leerarkaasi kuwa ifayey oo magaalada meel weliba muujinayay waxaa leerarka lagu dhejiyey xarumaha muhiimka ah sidoo kale waxaa lagu dhejiyey goobaha ganacsiga fiyaalooyinka iyo meel weliba oo muhiima waxaa sidoo kale jiray nadaafad xooggan oo bulshada muslimiinta ay ka sameeyeen degmada rabdhuure taasoo muujinaysa farxaddooda ku aadan inay si weyn ugu faraxsan yihiin in wilaayada sanadkan ay ku soo iiddo degmada rabdhuure meel weliba aad joogtaan mar kale waxaan idin leenahay taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal xasan cabdiraxmaan abu xasaan idaacadda islaamiga andalus musallaha xuraasudiin degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool jazaaka allahu khayran walaalka abu xasaan iminkan aan egna dhanka wilaayada islaamiga ee galguduud aan ka hormarna dhanka degmada ceelbuur iyo walaalkeen marwaan maxamed الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد iyadoo maanta ay tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa mubaaraka ayaa waxaa si weyn looga wada dareemayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ayaa maanta labada ragcadood ee salaada ku tukaday fagaaraha alansaar ee ku yaala degmada iyadoona ay soo xaadireen dadweyne aad u fara badan oo isaga kala yimid xaafadaha iyo deegaanada hoostaga magaalada waxaa sidoo kale fagaaraha ku sugnaa culimo nabadoonno waxgarad iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasoo farxadda ciidda la qaadanayay bulshada kadib tukashada labada ragcadood ee salaada waxaa goobta laga akhriyey khudbad ku baxaysay luqadda carabiga أيها المسلمون عاد العيد ليذكرنا ماض نسيناه وأيام غرر طال انتظارها وآن فجرها المشرق من جديد عاد العيد ليذكرنا بالعودة بالعودة إلى الحق وإلى الجهاد وإلى, الح... وإلى الحياة الحقيقية بالعودة إلى تحاكم الشريعة ونبذ القبلية والنعرات الجاهلية بالعودة إلى الجماعة والحذر من التفرغ واجتناب العصبية عاد العيد ليذكرنا بروح التسامح والتكافل والمساواة فليكن شعاركم إما النصر وإما الشهادة فكونوا أوفياء لدماء قادة قادة الجهاد الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله شهداء سيروا على طريقهم ولا تنحرفوا واذكروا أسامة بن لادن وأبي يحيى وعطية الله وملا عمر وأبي الزبير وآدم عيرو وناصر الوحيشي ونصر بن علي الآنسي ومصطفى أبي يزيد ومصعب عبد الودود وقاسم الريمي وحارث النظاري وإبراهيم الربيش وأبي الحسن البليدي وعبد الله صلاة وأبي سليم وغيرهم من القادة الشهداء رحمهم الله idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mikrofon kala dhex qaaday bulshadii soo xaadirtay fagaaraha alansaar ee magaalada ceelbuura kuwaasi oo ka warbixiyey dareenkooda farxadeed ee maanta ciiddan waan u joognaa hadda waa ciid aad iyo aad iyo aad loo soo agaasimay maarata dadkeedu farxaddeeda ciyaalkeeda maarata raggeeda haweenkeeda dhan ay soo wada ciideen waa ciidul mubaarak ilaahay baa ku mahadsan na gaarsiiyey maaratay marka waxaan leennahay ciiddan waxaa weeye waan arkaynaa siday u taal haybadeeda iyo quruxdeeda iyo maarata sida maaratay loo soo agaasimay ilaahay baa ku mahadsan marka waxaan rajaynaynaa midaan mideeda kale inaan sidoo kale oo barwaaqyo bulshoosh aan ku gaarno bismillaah ciid wanaagsan ayaan ciidnay magaalada calbuur waxaan ku wanaagsan ciid aad u wanaagsan oo farax badan ayaan ku dhiinnay nabadgelyo ayaan ku haysanaa ilaah subxana taala gaalada anaga hor qaaday gaalada waa jabtay mujaahidiinta allah guuleeyo gaaladan allah jebiyo marka calbuur waxaan u ciidaynaa aad baan u ciidaynaa ciiddaas waxaa ka mid a fardaa jooga waxaa jooga dad tiro badanaa jooga waxaa jooga dadkiioo ganacsigoodii wixeeda aad u soo ballaartay magaaladii oo maaragtay ugu soo noqday aad u beeratay gaaladan allah jebiyo mujaahidiinta allah u gargaaro wixii dhaawacana allah maaragtay dhaawacooda allah u bagsiiyo
بسم الله الحمد لله إلهي بمحد سكال سبحانه وتعالى mahad alla ka baad waxaa mahadsan dadka muslimiinta ee isugu yimiday masallaha magaalada ceelbuur masallahaas oo magaciisa layraa alansaar maantay waxaa ku idaya dad muslimiina oo aad iyo aad u fara badan gabdhaha ha dhihin ragga oo rag iyo ragga hadhiin oo odayaal iyo dhallinyaro kale ah wiilasha yararkaa fantasida taagan khayraadkeeda baaldega ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala nabadgelyo iyo wanaaggan iyo khayraadkan lagu gaarsiiyey ayaan u mahad celinaynaa annaga maantay waxaan taagannahay farxad baan taagannahay qof kasta oo muslimiinna waxaan leenahay farxaddan oo nin kale inay nala qaybsato ka- walaayaadka iyo nin kalena muslimiinta kalaba daafaha caalamka joogta maanta waxaan joogaa magaalaha weyn ee laansaar ayaan joogaa waaba la yaaba maanta ummadda joogta makhluuq ilaahay ayaa maanta isugu yimaaday ummad saa'ida ayaa isugu timid faqaraha hadday timaraan soo soconayo oon soo gaarayon salaada soo higsanayo musqul ayaan dareemaya saa'idahan dareemayayo maartay maartay wadooyinka dhan fagaaraha goobaha inta caraa jaam iyo culaysaa laga dareemaya waxaad dareemi kartaa meeshaan hadda kahor iidihii aan soo marnay inay waxaan dareemayaa iidihii hore markii loo fiiriyo ay boqolkiiba siddeetan xitaa ay maaragtay kasii badan tahay laga yaaba ummadda maanta xilligaan hadda aan marayno saacadda ay saddex saac soona ku beegan tahay waxaan maaragtay fagaaraha aad iyo aad u mashquul yahay uu buuxaa rag dumar dhallinyaro curumo ganacsato kulli dhammaan waxaa kaloo indhihii qabanayaan xale xitaa waxaa marwaan la ii sheegaya dad xitaa usoo martinaya gobolka usoo martinaya oo magaalooyin kala duwan ka yimid aan xale arkayo oo xataa lii sheegayo oo ciidda soo higsanaya marka ahmuud gooni ayay ciidda maaragtay maadaama ilaahay dadkuna ay sii siinayaan marka waxaan leenahay taqabal allahu minna minkum saalix acmaal kulli caam maanta aad iyo aad aan u faraxsannahay ciid wanaagsan maanta waxaa joognaa farxadda alansaar aad iyo aad aan u faraxsannahay galabta waxaan maraynaynaa in fantasya nool dhigi doono hadda waxaa ujeedayna fardo oo farxadda daawan maasha allah aad iyo aad dareenkii anfacsan yahay farxadda alansaar aan joognaa degmada ceelbuur ee walaa islaamiga gurguduud ciid waan ciid cidwaari cidwaari waa islaamiynaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid mubaarak mayb waa mayb waa salaamay inta ku salaamay walaalo mujaahidiinta amin ii gee mayb waa furmo ka sugan oo adeeg la sawrahay dhammaantii meel kasta rogan walaayaadka salaame may kale salaamay inshaa wayb waa dadka muslimiinta meel kasta rogan mayba la dhiibsaday farhadda iide walaalo mujaahidiinta may lehe sabaro meel kasta rogan ilaahi subxaana watacaalana may ku tuugay intii mayb waa gaalaada ilaahay ibi may kale salaamay walaalo ee falastiin yahuudadu bayahayta oo baabi ahayta lamasina sidisina lahasuugahay may lehe sabra diinkiinka sabra islaamnimadinka sabra ilaahay subxaana watacaala may lehe walaaqibatu lilmutaqiin ilaahiyana guuleya waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo goobjoog ahaa fagaaraha ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad qiimi ah oo hambalada ciidda ugu daray bulshada ku dhaqan wilaayada waxaan u tahniyeynayaa wilaayada islaamiga bulshada degan qabaa'ilka abi- maaragtay dulmadiidka ah oo diinta ilaahay iyo dadkeedaba garab siiyey oo derbiga u noqday duulaamida maaragtay waddamada maaragtay gobollada soomaaliya lagu soo qaaday ma'wi iyo maaragtay u noqday deegaan dadka deriskooda ah ama wilaayaadka ka dhowdhow markii xaalad oo cuslaato oo maaragtay u noqday gaashaan u noqday cadowga derbiba soo celiyo ilaahay ka dhigay waxaan idin leeyahay inaad ilaahay u shukrisaan ilaahay ugu mahadcelisaan ee maaragtay arrintaas ilaahay idinku fadilay waa maaragtay waxaan idin leeyahay taqabbal allahu minna wa minkum saalih alcamaal wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa maanta si weyn looga wada dareemayaa munaasabadda barakaysan ee ciidul adxan mubaaraka waxayna bulshada ku dhaqan wilaayada labada ragcadood ee salaada maanta ku oogeen fagaarayaal ku kala yaala degmooyinka ceelbuur galhareeri ceelgaras xiindheere webxo iyo deegaan weynaha coosweyne iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoostaga wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda jazaaka allahu khayran walaalka marwaan iminkan aan eegna dhanka degmada galhareeri oo la saamigay galgaduud iyo walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
waa dukashada salaada ciidda ay ku dukadeen dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada galhareeri musallaha al aqsa ee ku yaala degmada galhareeri musallaha waxaa soo xaadiray kumanaan dad ah kuwaas oo ku dukaday labada ragcadood ee salaada musallaha al aqsa ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud kadib salaada markii ay dukadeen dadka muslimiinta waxaynu la dhex qaadnay mikrofanka idaacadda islaamiga al andalus waxaanu la hadalnay shucuubtii muslimiinta ee ku dukatay fagaaraha al aqsa kuwaas oo isu hambalyeynayey galareeri waxaa looga ciiday si aad farxad u leh waana haddee ciidi la wada sugaayay aadna loogu diyaargaroobay dadka waxaad arkaysaa inay ka badan yihiin ciidiyo horeeto gaar ahaan ay aad u libisan yihiin haddii aad aragta magaalada bilicdeeda iyo haddaad aragta dadka shucuurkooda waxaad arkaysaa inay tahay ciidan ciid ka duwan ciidii hore oo ay ku dartay farxad dheeriya oo ay la jirto nasriga mujaahidiintu ay gaarayaan oo dadka dhegooda ku soo dhacaysa iyo jabka cadowga ayaa u ah farxad dheeriya waa ciidan marka ciid mubaarak in aan macnaha ciidan ciideeda aanu ku gaarno nabad iyo khayr iyo bashbash kullu caam wa antum bilkhayr alxamdulilah ilaaha mahadle taqabal allahu mina wa minkum saalax alacmaal bismillahi rahmaan raxiim maanta waxaa waaye waa maalin ciid ah muslimiintan aad ay u faraxsan yihiin ciidun mubaarak weeyaan waa ciid aad iyo aadna dadku ay u soo dhoweeyeen magaalada galhareerena geesaheedii oo dhannana aad loo maxaa loogu faraxsan yahay kullu caamin wa antum bikhayr ciid wanaagsan maasha allah ciid qurux badan aad iyo aad ilahay mahadiis aad u fiican maasha allah maanta aada u ciidnay waxa weeye musallaha aada u camirnaa magaalada waxaa ka muuqato farxad badan dadweynuhu aad bay u faraxsan yihiin ciid uladxal mubaarak dhammaan muslimiinta waxaa ugu tahniideynaa ciidan iyo barwaaqadeeda insha allah tacaala waa ciid aad u barwaaqo badan insha allah waxaa weeye degmada galhareerina waxaa weeye waxaa ka muuqanayo diyaargarow ciideed fantasiya galabta filinaynaa insha allah tacaala waa kaas fantasiya aad u fiicana filinaynaa iyo waxyaabo la yaab loo cajiiba insha allah tacaala aan sugeynayna ummadda ku farxaan magacayga waa xabiibo maxamed si sharaf leh loo iiday waxaan ku leeyahay farxad ulxiyada iyo waxaan ku leeyahay alaabalaabeeda ciyaal ku cayaarayaan waxaan ku leeyahay nicmo weyn waaye waxaa waaye cariiriya ka jiro si fiicana loo soo dukada maasha allah maasha allah si wanaagsan ha u ciidna maasha allah maanta barwaaqo iyo ciid iyo waxaa ku yidhi degmada galaariyada maasha allah si weyn ayaa looga iiday dadweynaha si fiican ayaa u fadaxsan wajiyashooda waxaa ka dhehaysaa xalxadda ciidda maasha allah ilaaha ku mahadsan waxaa halkaa ugu hambalyaynaya muslimiinta caalamka gaar ahaan mujaahidiinta ugu horeeya miidkeena abu cubeeda hambalyaa ilaha taqabal allahu minna wa minkum saalix alamaad kullu caam wa antum bikhayr nabadoon cabdulaahi sheekh maxamed ayaa kuula dardaarmay ummadda muslimiinta soo xaadirtay musalla al aqsa ee salaada ku dukatay musallahaasi inay baxsadaan sadaqada waxaan ugu baaqaa bulshada reer galhareeri in ay la baxaan sadaqada anigoo nafteyda ka bilaabaya ulxiyada la bixiyo gowraca la gowraco waa gowrac ilaahay jideeyey waa gowrac cibaada waa gowrac sadaqa ah ajirna laga helayo aakhirana insha allahu tacaala aad ugu tegi doono kaydkiisa haddii uusan kaa hallaabin adiga halkii aad ka keentay aysan kaa hallaysnayn waxaan leenahay markaan ku baraarujinaynaa sidaba culummadu u baraarujisay in laga daayo waxyaabaha kaloo lagu labayo laga daayo dariiqa sunnadaa la raaco
degmada galhareeri ayaa laga dareemayaa dabaaldeg aad u wanaagsan kaas oo ku aadan maalinka koowaad ee ciidul adaxa almubaarak dadka ayaa laga dheehanaya wejiyadooda farxad aad u fiican taas oo ay ku faraxsan yihiin dabaaldegga maalinka ciidda ciidul adaxa almubaarak jazaaka allahu khayran walaalka cabdiraxiin sheekh cali sidoo kale guud ahaan muslimiinta caalamka ayaa maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidul adxa almubaarak mar kale dadka muslimiinta waxaan leenahay taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal ciid mubaarak wajihaadukum mubaarak wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu